filla soomaaliya ayaa ka digta in iskudayga etoobiya la xiriira ku xadgudubka madax banaanida soomaaliya ay ka dhalan karta khasilooni darro gobolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku celiyay in isaga waxba ka jirin sheegashada etoobiya iyo damaceeda la xiriira arrinka badda sargaal ka tirsan filla soomaaliya oo xalay fiidkii saxaafadda kula hadla gudaha madaxtooyada ayaa sharaxaad ka bixiyay wixii ka dhacay gudaha xarunta midowda afrika ee adis ababa oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka qaybgalay shirkii madaxda midowda afrika madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey fadhiga loo dhan yahay ee midooda africa waxa uu ka sheegay in xadgudubka ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada soomaaliya ay ka dhalanayso cawaaqib xumo saamaysa xasiloonida iyo horumarka geeska africa wuxuuna ugu baaqay hogaanka etoobiya inay ka waantoobaan damaca indhala-aanta ah ee aan u adeegayn mustaqbalka labada shacab dowladda soomaaliya ayaa si cad u qeexday inaysan waxba ka jirin dhammaan marmarsiyaha etoobiya ee la xidhiira doonistooda badda soomaaliya iyadoo madaxweynuhu uu xusay in ururada heer gobol iyo heer qaaradeedba ay wada qireen xadgudubka etoobiya iyo sida is-afgaradkaasi uu u baalmarsan yahay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kaleeto war-saxaafadeed uu ku qabtay xarunta midooda africa waxa uu si adag u dhaleeceeyey dowladda etoobiya oo uu ku tilmaamay mid si aan gambasho lahayn u doonaysa ku-xadgudubka xorriyadda dhuleed ee dalkeenna wuxuuna tilmaamay in soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya islamarkaana dhantaalaya sharafkeeda ummadeed iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya filla soomaaliya ayaa xustay in dowladda etoobiya isku dayday in madaxweyne xasan sheekh laga hor istaaga ka qaybgalka shirka midowda afrika ee ka dhacaya magaalada adis ababa waxayna calaamad su-aal saarta filla soomaaliya siduu ahaan doona mustaqbalka xarunta midowda afrika ee adis ababa madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay iskuday securitiga dowladda etoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka ugolaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan guracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku waqayso xasiloonida gobolka iyadoo oo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid ugub ah oo khilaafsan babaadiida midooda africa su-aalna duldhigaysa xornimada adisababa iyo inay martogeliso sharmadaxeedka dalalka midooda africa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalaya shirmadaxeedka midowda africa ee ka dhacaya adis ababa ayaa u sheegay saxaafadda in dowladda etoobiya isku dayda in laga hor istaaga shirka isagoo cambaareeyay kuna sheegay inay tahay mid hareer marsan hanaanka diblomaasiyadda cabdulqaadir okey v o a muqdisho